halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efmka ee geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha juunna waa toddoba iyo toban sannadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda nasaaka iyo caalamkana waxaa halkan kaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo cabdiraxmaan xuseen fure
horta annaga ahlusunna hal meel baan kasoo wada jeednaa dad iska soo jeeda cadow isku ah oo dad isla socdaan nahay sideedana waxaa mararka qaarkood carab iyo dan waa isku dhaweedi jireen soomaalida waa isqaniineen waa iska dhici kartaa marka qaarkood in dhexdeenna uu maaragtay yani wax sidii loo rabeeyo imaan waayeen arrintan uu soo hadda wada hadal ayaa ka socda wasiirka arrimaha gudaha ayaa joogo dr samareeb waan rajaynaynaa in insha allah ahlu sunna ay qayb ka noqoto maamulka loo dhisayo gobolada dhexe halkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdirashiid cumar cabdirashiid oo ka hadlayey wadahadallo u socdo xukuumadda iyo ahlu sunna waljamiica qodobada kale ee saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah xubnaha baarlamanka ee dalalka jaamacadda carabta oo ka hadlay go'aanka kenya ay ku doonayso in derbi ay uga dhisto xuduudda ay soomaaliya la wadaagto sida uu sheegay xildhibaan maxamed cumar dhalxa oo waraysi aan la yeelnay balse marka hore warkii dunida dagaalyahaniinta kurdiska ee waqooyiga siriya ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen magaalo ku taalla xadka oo la rumaysan yahay inay tahay halka ay saahidu u soo marto kooxda daacish ee ka imaanaysa dhanka turkiga duqayn xagga cirka oo xalay saqdi dhexeeto ay maraykanku ka geysteen halkaasi ayaa xogaga kurdiska ah ee ka soo horjeeda kooxda daacish ay calan sureen magaalada tal abyad sida laga soo xigtay koox wariyaala duulaanka kooxdaasi looga saarayo dhulkaasi ayaa waxa uu bilowday toddobaadkii lasoo dhaafay kaasi ujeedadiisu ay tahay in la xiro jidka weyn ee ay kooxda daacish isticmaasho ayna soo mariso qalabka iyo mintadiinta ee ka imanaya xagga turkiga si dhow maalaysuya bentagonka ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in tal abyad laysku haysto laakiin xogaga ka dhanka ah daacish qarka ay u saaran yihiin inay iyagu xidhaan xadka laga soo tallaabo xafiiska gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagon ayaa sheegay in shan ka mida duqaymo sagaal ahaa oo ay fuliyeen isbahaysiga uu horsheed ka yahay maraykanka lagu bartilmaameystay xalayto tal abyad dhinaca kale waxaa dowladaha dagaalka ay lix iyo toban duqeyno ay u geysteen fariisimaha kooxda daacish ee ciraaq agaarka magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee mowsul madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in ka badan afartan gantaal oo balastiga oo cusub in lagu dari doono hubka nukleerka ee dalka ruushka inta lagu jira sanadkan hadalkan ayuu madaxweyne putin ka sheegay maruu shalay furayey bandhiga milatariga ruushka ee sannada labada kun iyo shan iyo tobanka oo ka dhacay meel u dhow magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in gantaalada cusub ay awoodi doonaan inay ka hortagaan wax kasta xataa lidka gantaalada ee ku shaqeeya hanaanka teknolojiyada cusub ee dhanka difaaca asida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegaysa in xilligan ruushka u diyaariyey shan boqol iyo shan iyo toban gantaal oo ah nooca balastiga gantaalada ciidanka badda bambooyinka culculus ee markaasi isku dargaaraya kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo laba madax oo hubka nukleerka dalkaasi hadalka madaxweyne valadimir putin ayaa imaanaya xilli uu muran xoogan u dhexeeyo dalka ruushka iyo dalalka ku midaysan isbahaysiga naata ee ku saabsan colaadda ka jirta bariga dalka ukraine xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in maraykanka aanu wax walwal ihi ka qabin howlihii hore ee nukleerka iiraan mar haddii la wado dadaal heshiis dhinaca nukleerka ah oo lala gaarayo dalkaasi iiraan muddada kama dambaysta ee la cayimay master kerry ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha in maraykanka uu ogsoon yahay waxa iiraan hore ay ugu dhaqaaqday ee howlaheeda lagu tumay inay samaysanayso hubka nukleerka iyo tijaabada qaybo ka mid a hubkaasi iiraan ayaa waxa ay diidan tahay dalab ah in kormeerayaasha loo ogolaado inay booqdaan goobo ciidan taasi oo qayb ka ah heshiiska nukleerka waxaana keer uu sheegay in galaangal u yeelashada goobahaasi ay aada muhiim ugu tahay in heshiis lagu tallaabsado maraykanka iyo dalalka wadaxaajoodka ku jira oo kale ah britain shiinaha faransiiska germany iyo russiya ayaa bishan juun soddonkeeda la filayaa in ay iiraan la gaaraan heshiis booliska dalka talyaaniga ayaa si xooga uga saaray muhaajiriin afrikaan oo ku sugnaa magaalada fintimigla oo ku taala meel u dhexaysa dalalka talyaaniga iyo faransiiska kuwaasoo rajaynaya inay gudaha qaaradda yurub u sii galaan qaar ka mida muhaajiriinta ayaa ku adkaysanaya inaysan meesha ka tegi doonin xagga kuwa kalena ay markiiba u dhaqaaqeen dhanka buur weyn oo ku taala duleedka magaaladaasi nin u dhashay dalka suudaan oo ka mida muhaajiriinta la doonayay in halkaasi laga saaro ayaa warbaahinta u sheegay inaysan xoolo ahayn balse ay yihiin bini'aadan inkastoo maqaarkooda uu madow yahay kana yimaadeen qaaradda afrika haddana loola dhaqmay si ka baxsan bini'aadannimada siddeed iyo labaatanka dale xubnaha ka midooda yurub ee shalay kulan ku yeeshay dalka luxemburg ayaa ku guuldaraystay inaysan isku raacin sidii ay u kala qaybsan lahaayeen culayska ka imaanaya boqolka kun ee muhaajiriin ee ka yimid bariga dhexe iyo waqooyiga afrika waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a sidaad horeyba ugu dhegaysateen idaacadaheenna ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo booqasho ku jooga dalkan maraykanka ayaa waraysi gaar uu siiyey idaacadda v o a wuxuu qaybtii hore ee waraysigan kaga hadlay khilaaf ku saabsan baarlamaanka maamulka juba inuu yahay mid khilaaf siyaasadeed islamarkaana ay xukuumaddiisu dadaal ugu jirto sidii xal loogu heli lahaa ra-iisul wasaare sharmaarka ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha maamul u samaynta gobolada dhexe haddaba dhegaystayaal waraysigan ayaa ra-iisul wasaaraha qaybtan wuxuu aad ku maqli doontaan dhaqaale xumo soo wajahday xukuumadda federaalk soomaaliya qabsashada ahlusunna waljamaac ee magaalada dhuusamareeb iyo u diyaargarowga doorashada dalka dhici doonta sannada labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba falastiin axmed iibaan ayaa magaalada tan washington ra-iisul wasaaraha waraysigan kula yeelatay dhaqaalaha xumada horta waxay ka bilaabatay dowladdu waxay heli jirtay kab dhinaca dhaqaalaha ah oo laga kaban jiro budjetkeeda taas horta waa la gooyey oo hadee badanaa lacagtaas waxay ku aadi jirtay ciidanka lacagta oo qaatay ahaan jirtay ha ahaatee annaga markaan imaanay dadku waxaysan garanayn waxaweye waxaan lacag siinay saddexda bilowda ku horreysay anaga intaan imaan eena ciidanka lacag la siin markaan imaan haddaan dhihi lahayn lacagta waxaan ka bilaabana waqtigan annaga haddaan imaan waa dhihi karnay laakiin waxaan bixinay saddex bilood oo soo dhaaftay lacagteedii taasaa marka waxay nuu noqotay markasta wixii la soo dhaafay inaan gadaal ka bixino dhulku noogu weyn oo nagu dhacay taas ahayd runtiina bilahaas oo aan annaga intayna imaan xukuumadda la sooyaen aanu lacag la bixin ayaan ka weynay marka saasaa waxaa u dhacday gaab inaan markasta saddex bilood aan gadaal u dhacno laakiin waan rajeyneynaa haddii ilaa yidhahdo hadda qolaka qolooyin kaleeto oo aad waxyaaba ballanqaadaa jira lacagta hadda soo baxdana oo yacni soo gashana waan rajeyneynaa in la saa'idiyo markaasna inaan runtii aan gaarno isku filnaanna ma gaari karna laakiin waxaan gaari karnaa inaan hadda daboolno baahiyeenka ugu weyn oo dhan
marka maxay tahay sababaha ay u go-een kabka idkaaga imaan jira beesha caalamka runtii waa ogtahay sanad kasta december markuu go-o budgetku waa go-ah khaladaadka dhacay waxay ahayd budgetkan waxaa loogu talagalay intaysan dhicin december intuusan dhicin in dowladda soomaaliyeed ay kasii shaqeyso iyo dowladaha kabka siiya in loo cusboonaysiiyo oo si sanadka cusub lacagta usii socoto khaladaad ayaa dhacay aan lasii cusboonaysiin taasaa keentay in la gooyo budjetka markii la yidhi budjetka dambe taa lagu soo daro dowladihii lagala hadlayna waxay yidhahdeen doorashooyin ayaa lagu jiray marka doorashooyin kadib unbaan arrintaas tixgelinsin doonaa marka turkiga maahanma waxaa jira wadamo kale oo dhaqaalihii ay sii jireen soomaaliya gooye maya runtii hadda waxaa ka mid ah world bank iyo lacagta civil servantka oo shaqaalaha ayaa bixin jiray waxay gooyeen boqolkiiba konton taas waxay dhaawac ku noqotay shaqaalihii lacagta qaadan jiray waan rajeyneynaa hadda dood baa noo socotay wada hadal waan rajeyneynaa taas in loo soo cesho shaqaalaha si shaqaalaha o dhan lacagtooda u qaataan
waa mahadsantaa badan ra-iisul wasaare waxaa jirta in dhowaan ahlu sunna ay qabsatay magaalada dhuusamareeb horeyna gurceela u qabsatay wafud dowladda ka tirsanaa tegay dhexdhexaadin iyo wadahadalaa socday waa sidee mowqifka dowladda ee ku aadan qabsashada ahlu sunna ee magaalada dhuusamareeb horta annaga iyo ahlu sunna hal meel baan kasoo wada jeednaa dad iska soo horjeeda mayso cadow isku ah wadada isla socdaan nahay sideedana waxaa mararka qaarkood carab iyo dan waa isku dhaweyda jirna soomaalida waa isqaniinaan waa iska dhici kartaa marka qaarkood in dhexdeenna uu maaragtay yani wax sidii loo rabayay waan waayeen arrintan dhulsa mareeb hadda wada hadal ayaa ka socda wasiirka arrimaha gudaha ayaa jooga dhulsa mareeb waan rajeynaynaa in insha allah aala sunna ay qayb ka noqoto maamulka loo dhisayo gobolada dhexe runtii dowladda dhexena dee way ku leeyihiin anagoo dhan ba aala sunna ah arrintan hadda wadahadalkan ka bilowday magaalada dhulsamareebna waxaan rajeynaynaa guul inuu ku dhamaado alsunnana runtii ay iyaduna hesho tixgelinteeda iyaduna runtii ay magaalada dhulsamareeb dib ugu gorato way ka baxda maadaama lagu wada inay noqoto casimadii gobolada dhexe labada kun iyo lix iyo tobanka waa ay dhowdahay waqtiga loogu talagalay in wadanka doorashooyin ay ka dhacaan dowladda hadda jirtana muddadeeda ay ku eg tahay xagee idiin mareysaa qorshahaasi muddadaas yar ee hartase ma isleedahay shaqooyinka badan ee leydinka rabo waa ku gaarsiin kartaan dalka waxa weeye sida ogtahay labada kun iyo lix iyo tobanka hiigsigeeda wuxuu ka qoonaa saddex qodob saddexda qodob wuxuu ahaa in la dhamaystiro maamulada in dastuurka qodobada hadda kumeed gaarka lagu noqdo laga saaro kumeed gaarnimada iyo in doorasho la galo waxaa ugu soo horsiinayaa waxa weye maamul soointii hadda waxaa socod gooladii dhexe intii loo sameynayey waa rajeynaynaa haddii la helo in dhaqso ay usoo dhamaato taas waxaa markaas annaga siyaasad ahaan dowladda yacni siyaasadeeda hadda qeybka ah in labada gobol kaleta hiilaan iyo jawhar in ayagana loo sameeyo maamul iyo state labadaas markii la soo waxay la tahay stediyada oo dhan waa dhamaadeen magaalada xamara harte oo hadda aan sugeyno sharcigeeda gobolka banaadir iyo magaalada caasimada inay barlamaanku uu soo qeexo oo markaas barlamaanka waxa uu soo qeexo aan anaga wax ku dhisno taas dee dhamaato waxaan galaynaa dastuurka dibweegistiisii iyo qodobada sidii looga saari lahaa hadda waa socotaa ogsoontahay barlamaanku qodobo waxaa jirta dhowra oo la siiyey guddiga dastuurka ee madaxa bannaan inay dib soo fiidiyaan oo ay soo celiyaan waa ku maqan yihiin oo rajeynaynaa ayadana in bisha disembar haddii ilaahay shan iyo tobankeeda inay naga dhammaanaan dastuurka oo aan gaarno dastuurka in lagu heshiiyo qodobada hadda komeedgaarka oo dhan aan aan ka saarna meesha oo markaa loo diyaariyay sidii afti loogu qaadi lahaa kadib waxaa xigtoo doorashada arrinta doorashada waa ogsoon tahay anigu waxaan rajeynaynaa hadda sogonka markuu dhawaado in lagu heshiiyo muwaadiinta guud lagu gaareeyo maaragtay doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka markii taas aan la gaarina ilaa bisha disembarna aan keenno sidii detailska ama yacni loo gaari lahaa doorashada waxyaabaha sida loogu wada xaali lahaa sida haddii xisbiyada ka qayb qaadan lahaa sidii aqalka barnaamijka soo noqonay waxaasoo dhan inaan soo bandhigna haddii laa inta aan disembar gaarin labada kun iyo shan tobanka marka intaasoo howl ah ma isleedahay muddadaas kor waa soo dhammaan doonaan waxaan aaminsanahay inay howlaha kani wax ka qabsoomi doonaan sida doorasho u dhici doonto one man one vote ma dhici doona hal qof hal cod mase doorasho nooc kaleetaa dhici qudun taas waxaa ka sugayna haddii laa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka inay daraasadaas u sameeyaan nagu soo warceliyaan sidii markaas aan laga badin karin markaas optionska ay keenaan haddii laa inaan wax ku saleyn insha allah
ugu dambeyntii markaad fiirsa hadda xaaladda dalka soomaaliya howlaha badan ee horyaala waxaa la rajeynaya raje intee la egaa ka qabtaa in soomaaliya ay noqoto wadan cagihiisa isku taaga oo dhisma oo adduunyada meeshay ka rabta ama dadka soomaaliyeed meeshay ka filayaan ku gaara qiyaastaada runtii saa ogsantahay hadda hadaa fadhiisto meelaha adduunka dhibka ka taagan yahay soomaaliya hadda dhibka haysta ee dagaalka ay dagaalka kan xaqjidka ah ee dadka nabadiidka ah meelaha hadda ay ka jiraan oo dhan soomaaliya waa meesha kaliya ee runtii hadda guul gaaraysay oo maaragtay ku guuraysatay inay degmooyin un ka xoreyso meelaha kaleeto oo dhan dadkii ayaga wax qabsanan dadka nabadiidka ah marka waxa horta taas guul bay noo tahay soomaaliya haddaan nahay sababtaa waxaan noqonay dalka kaliya ah ee runtii guurka gaara inay dib usoo ceshtaan dowladda dib u hanato degmooyinkii iyo iyo iyo tuulooyinkii dalka kow labo waxaa kaleeto rajada muuqato waxay tahay dalka kan labaatan sano ku dhowaad ayaa fowda uu ku jiray yacni hal maalin annaga kuma noqon karno shacab dimuqraatig ah oo wax kasta iyo doorashooyinka dhacaan runtii ilaa iyo hadda labadii kun ilaa iyo hadda mar kasta horumar waa lagu socday doorashooyin kasta waxaa la gaaraya waxbaa un laga tegay wax cusub baa la gelaya waa rajeynaya labada kun ilaa iyo tobanka haddii ilaa iyo hadda inaan gaarno meel tan aada oo fiican sharciya tan ka fiican barlamaan ka fiican kulli inay yimaadaan haddii ilaa hadda marka waxaan rajeynayaa anagu runtii rajadeedu waa weyn tahay waan rajeynaynaa inaan waqtigaas yacni doorashooyin ahaan si u dhici doonaan guddiga doorashooyinka ka sugeynaa waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali shar markuu waraysi gaarasiiyey v o a una waramayay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xubnaha baarlamaanka dalalka carabta ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go-aanka ay kenya ay ku doonayso inay derbi weyn ay uga dhisto xuduudda ay la wadaagto soomaaliya sida uu sheegay xildhibaan maxamed cumar dhalxa haddaba waryaheena v o a ee magaalada nairobi yaasin ciise wadheere ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay xildhibaanka oo shirkaasi ka qayb galay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko derbiga
ilaa iyo intii ay soo baxday derbiga laga dhisayo xuduudda u dhaxaysa soomaaliya iyo kenya ee ku saabsan arrimaha dhinaca nabadgelyada sida wasaaradda arrimaha guduhu ay sheegtay waxaa soo kordhayey baaqiyo iyo hadallo arrimahaasi looga soo horjeedo oo ka soo yeerayay madax kala duwan oo soomaalida ka mid ah rofeor maxamed cumar dalxa oo isagu ka soo laabtay magaalada kaahira shir weyn oo looga hadlayey arrimaha soomaaliya iyo weliba waddamada gobolka ku yaala si gaarana looga hadlay derbiga soomaaliya iyo kenya kala qaybinaya oo aad ay soomaali walaac uga muujisay ayaa ugu horrayntii maraan kula kulmay magaalada nairobi ama waxa uu v o eda uga warramay bal arrinta uu waxa uu ka qabo derbigaasi ayaa si waad mahadsan tahay derbiga baa aragtay dowladda kenya ay ka wado xuduud beenaadka soomaaliya iyo iyada u dhexeeya waxau ahaa baryahanba mid taagan doodiisu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba marka baarlamaanka soomaaliyeed inagoo matalayna ayaa arintaasi waxaan hordhignay baarlamaanka carabta oo inuu keeni karo cawaaqib xumo maadaama aanan jirin ilaa iyo hadda xuduud la aqoonsan yahay caalamiyan iyo mid iqliimiyan ama heer maartay gobolka marka loo fiiriyo sidaasi darteedna uu mid noqon karo derbiga kan falastiin iyo ma aragtay israa'el la dhex dhigay iyadoo derbi mushkiladiisa aan ognahay oo dowladii germany kii kala bari jiray ee baaliin laga yimid hadda ee siyaasadda ka dambaysana ee sida aan u aragno ay tahay mid mugdi gelinaysa iyadoo awalba dareen kaa la mid ah aan ka qabnay dowladda kenya oo ay samaysay maab oo markaa ay badaha maartay ama badda soomaaliya laftirkeeda ay damac maartay iyada ka leedahay in ay la maartay go-do ama ay jarato qayb muhiim ah iyadoo markaasi ka urinaysa yacni shidaal iyo maartay khayraad fara badan ee halkaasi maartay tuhun aan ka qabno in wax ku riixay ay brofesor dalxa maxay tahay eedaynta aad u soo jeedinaysaan waddanka kenya derbigan ay dhisayso gaar ahaan shirka kaahire ka dhacay ee wadamada carabtao dhan ay isugu yimaadeen maadaama kenya ay ku doodayso in horumarkeedii iyo amnigeedii ay khatar ku yihiin dadka kasoo gudbaya dhinaca soomaaliya arrintaasi si adag ayaa looga hadlay waxaana laga soo saaray bayaan oo dowladda kenya arrintaasi looga digayo inaysanna ku talax tegin amuuraha noocaas iyo kuwa kale ee runtii aan shakiga ka qabno ee weliba marka aan ka marnayn badda maartay soomaaliya oo iyadana damaca ay ka leedahay istraatiiji ahaan iyo mid dhaqaalaba yacni ay keeni karto in maaragtay arrintaasi ay xumayso xiriirka maaragtay ay la leedahay duniyada carabta maadaama soomaaliya ay ka mid tahay dalalka carabta dowladda afrikaanna ay tahay markaas si dariisnimo lagula noolaado haddii ay jiraan arrimaha nabadgelyo ku marmarsiyonaysana in lala garab istaago maartay maxaa yeelay labada dalba midna uma fayooba waxa ka dhacaya ee iyaga ay maartay sabab oga dhiganayaan derbiga waxaana mudan maartay in layska kaashado sidii looga hortegi lahaa nabadgelyada xumada maartay kooxaha ka abuuraya labada dalba laakiinse wax loo heli karo oo mubabariraad ama maartay la dhihi karo cudurdaar derbi ayaa lagu samaynayaa ee u dhexeeya maartay soomaaliya maartay gudaheedana maaragtay ee waxa ka imaanaya iyo waxa kenya soo gelaya lagu ilaalinaya marka arrintaasi waxay noqotay arrin si cad jaamacadda carabtana loogu gudbiyey bareerahaasi adduun weynahana loo gaarsiiyey in aanan raalli laga noqon karin yacni ciddii ay ku tallaabsato amuurtaasi aan soo sheegnay ee ah derbiga iyo wixii la halmaala ka hor intii aan la soo gebagabaynin ee shirweynaha ee baarlamaanada carabta waxaa jiray in madaxweynaha wadanka suudaan isaga la sheegay shirkii uu ka qaybgelayey wadanka koonfurta africa in halkaasi maxkamadda i c c ay waaran soo guysay ama maxkamad sare oo south africa ay dacwad ku eedaynayso inuu dembiyo dagaal galay taa maxay ka yidhahdeen taa runtii waxaa laga muujiyey iyadana eh, walaac fara badan ka sokowna aad maartay waxaa la- arrintaa maartay le- eh, lala barbar istaagay dowladda suudaan in aanan marna la ogolaan karin in madaxweyne eh, dal dadkiisa ay ku soo doorteen si xurmad iyo sharaf iyo xarago leh in maaragtay lagu soo qabto ayadoo sideedaba maxkamadaasi loo arko mid un lagu baacsado keliya dalalka afrikaanka laguna bahdilaysto adduunka saddexaad keliya ay tahay ee aanan wax looga qaban dembiyada kale ee ka dhacaya wadamada kale ee aan isla ognahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar eh, dhalxa oo u waramayey waryaheena magaalada nairobi yaasin ciise wardheere
waa tahay mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a waa anigoo cabdiraxmaan xuseen furaay iyo s- iyo saaxiibkay daanduray oo markaasi si wada jira halkan uga daadihinayna isbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaa lagu kordhiyey qaybo cusub xilli weli isbitaalka aysan ka jirin adeegyada bulshada ay u baahan yihiin warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray waryaheyga mukhtaar maxamed catoosh
isbeddel dhanka bilicda iyo dhismaha ayaa laga dareemayaa cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo dhismooyin cusub ayaa lagu soo kordhiyey cisbitaalka kuwaasi oo inta badan ay gacan ka geysatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha mashaariicda marka magaceeda lasoo gaabiyeyna loo yaqaano u n d b agaasimaha guud ee cisbitaalka baydhabo cabdifataax ibraahim xaashi gaabow oo cisbitaalka aan ku waraystay ayaa iga sheekeeyey isbeddelka lagu sameeyey qeybaha cisbitaalka iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyey isbitaalka ee sidaad hadda u jeedid waxaa dibudhiska markaa kaalin weyn ka geystay hay-adan u n b isbitaalka derbiga weynaa oo isbitaalka ayaa lasoo wareejiyey sidoo kale isbitaalka waxaa lagu soo kordhiyey qeyb oo cusub oo islamarkaasi awal isbitaalka uu lahaan jiray laakiin gudaha ay ku dhex taalay oo qeyb yar ay ahayd qeybta emergencyga loo yaqaano qeybtaas oo markaasi la weyneeyey oo banaanka laga dhigay oo dhowr qeyb oo international ah laga sameeyey qeybtaas oo markaas lagu magacaabo trh qeybtaasna waa qeyb cusub oo hadda markaas dhismo cusub oo lagu kordhiyo ugu yaraan dhowr qol ay ka koobayiin qolashaasna markaas ay loogu talagalay qeybo kala duwan oo dhakhaatiirta iyo small o t ahaan in meesha loo sameeyo iyo qeyb markaas o b d ahaan loo sameeyo oo dhakhtarka fadhiisanayo qeybahaas waa qeybo cusub oo hadda lagu soo kordhiyay isbitaalka islamarkaana u n d b ay noogu deeqday aan uga mahadnaqayno dhismahaas oo islamarkaana haddana diyaar u ah qeybo kale oo isbitaalka in ay dhammaystirto agaasimaha cisbitaalka magaalada baydhabo cabdifataax caashigaabow wuxuu kaloo sheegay cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo inuu yahay mid ballaaran oo ay ku tiirsan yihiin dadka dega ilaa saddex gobol oo kala ah baay bakool iyo gado waxaan weydiiyey agaasimaha sida ay kale yihiin bukaanada cisbitaalka lasoo gaarsiiyo isbitaalka bukaanada soo gaara ee maadaama wadankeenu uu yahay wadan markaasi oo isagaba xaalad deg deg uu ku jiro oo waqti walba oo la filin karo in shilal kala duwan isbitaalka uu soo gaaro dhaawacyadiisa isbitaalka waxaa soo gaaro dhaawacyo oo markaas ganshoot ah oo dadka xabadaha soo haleeshay hadday noqon lahayd dad wadada lagu soo dhaawacay ama magaalada gudaheeda lagu soo dhaawacay dad markaas iyaga isoo dagaalay oo toorey ama ul iyo waxaas isu soo isticmaalay dad markaasi shilal kale ee baaburo markaasi ee lasoo gadoomeen dad mootooyin lasoo gadoomay iyo dumarka oo kuwa uurka leh oo islamarkaasina isbitaalka in dhalma ahaan loo keeno islamarkaasna ay soo higsadaan isbitaalka in ay tahay meeshii markaas ay ku badbaadi lahaayeen badanaa hadda maalmahan waxaa noo keenaa dadka diabetika oo sokorta magaalada farar ku leh ugayso iyo dadka hibratation-ka qaba dhiikarka qaba isbitaalka waa lasoo gaarsiiyaa qaarkood waxaa lasoo gaarsiiyaa dad markaasi ee, burooyin markaasi loo sameynayo in laga qalo wax alaal wixii qofka marka uu ka cabanayo oo jiro ah oo islamarkaasina u baahan in isbitaalka lagala tacaalo waa lana soo gaarsiiyaa inkastoo isbedel dhanka dhismaha iyo bilicda laga sameeyey cisbitaalka haddana cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ayaan xilligan haysan dawooyin ku filan oo lagula tacaali karo bukaanada kala duwan ee cisbitaalka la geeyo isbitaalka maahan private hospital waa isbitaal markaasi public ah isla markaasna oo intaas saddexdaas gobol ee hoos imaanaya gedo iyo baa iyo bokool ayuu hoos imaadaa daawooyinka ee loogu baahnaan karana waa daawooyin allaala daawooyinka loogu baahnaan karo isbitaalada caalamiga ah ayaa loogu baahnaan karaa keli waxaan hadda sably oo xitaa sablyga xitaa aan ka helnaa hay-adan i c r c oo qaybta sda oo ilmaha markaasi nafaqadarida ah iyo qaybta la yiraahdo casualtiga oo ah qeybaha markaasi oo markaasi qaliimada iyo waxaas lagu sameeyo oo surgicalka ah qaybta ugu muhiimsan waa qaybta maternitiga oo isbitaalka hadda aada u dayacan waxaad dareemi kartaa hooyo maanta haddii fool ay soo qabato amaba cudurka eglemsi ee soo qabto isbitaalka lala soo cararo meeshii waxaa markaasi ka jirta daawyare aada iyo aada markaas u liidato badanaa waxaa hadda marka dhimashada waxaa soo gaara hooyooyinka iyo caruurta ayaa soo gaara isbitaalkana marka qeybtii qeybtaasi loogu targalo dhan cid naga taageerta malan maamulka cisbitaalka magaalada baydhabo waxay sheegeen in hay-ado badan ay kala hadleen baahida cisbitaalka ka jirta waxay kaloo sheegeen inay dadaal ugu jiraan dhammaystirka adeegyada ka maqan cisbitaalka si bulshada uu ugu habaqtiro adeegyada caafimaad oo ay cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo u aadaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay
dandurow waxaan inoo hayaa intaan dhiig u shub lahaa walle dhiig inuu qof kuu shubay doonaya adiguna dee aad ah, masiibo u shubi lahayd ka waran isna dacar haye markaa waxaa ku luqaynaysa fanaanada codka macaana yurub genya waa mirihii abwaanka da'da yare xasan saleebaan dhuxul lahabsaalax oo isagu yidhi jacayl baan ka abuuray heestan
intaan ishu dhigi lahaa dhisiida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa ayaad ka dhaqaaqi lahayd intaan ishu dhigi lahaa dhisiida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa ayaad ka dhaqaaqi lahayd intaan la dhamee lahaa miyaad miyaad u dhamee lahay intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd intaan la dhamee lahaa miyaad miyaad u dhamee lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd intaan dhisa aqal lahaa miyaad dabarjabi lahayd
yaa islaam intaan la dhamay lahaa miyaad u dhammay lahayd intaan aqal dhisa lahaa miyaad dhowrjabi lahayd heestaasi waxaa ku luqaynaysay fanaanada yurub genyo oo aan filiga dhegeystayaal badan ay ka heleen iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna ee subaxnimo oo si wada jiro daadiinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo ibraahim xasan daanduray sidaas iyo nabadgelyo
kadhamaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa kadhamaa qalbiga mudaan mudaan isla hadhayo iyada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.